sidii adegaystayaal idaacadda bilowgeedii baanu ku sheegnay isku horimaad ayaa lagu soo waramayaa inuu dhex maray ciidamada militariga ah ee somalilan iyo jabhadda buurta gacan libaax khasaaro dhimasho iyo dhaawacaya ayaa lagu soo waramaya sidoo kale wararku waxay sheegayaan in magaalooyinka burco iyo ceerigaabo ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakuule khadar haddii aad imaqlayso bal nooga waran siday waxu dhaceen
sahra aada iyo aad baad umahadsan tahay sida ay waxu dhaceen inkastoo xaqiiqdu ay weli adag tahay in la helo rasmiyan haddana muqadimadii maanta waxaa soo baxay warar hordhaca oo sheegaya in kooxda dabliga watana ku jirta buurta gacan libaax in muddana halkaasi ku jirta ee la deganay iyo ciidamo ka tirsan ciidamada ammaanka ee somalilan gaar ahaan ciidamada arar iyo dabayla ka tirsan booliska somalilan in isku dhac uu halkaasi ku dhex maray waxaa wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba walow ilaa hadda aanay jirin cid rasmiyan uga hadashay dagaalkaasi ama isku dhacaasi maraan isku dayay inaan la xidhiidho saraakiisha booliska somalilan taliska guud iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee somaliland midayga suurageliyo telefoonada qaarkood aan laga jawaabay welina aada moodo in xogta rasmiga ahi ama khasaaraha rasmiga ah se lagu ogaanaya weli ay maqan tahay sidoo kale dad deegaanka ku sugan gooda oo degmada good oo ka tirsan tahay buurtan gacalibax halkaas ka dhaceen ay tahay degmada good oo ka tirsan gobolka saaxil waan isku dayna la xidhay nafsigooda dadkaasi way ka gaabsadeen xubno kamid a ama dad kamid a oo aan helay oo xagga telefoonkaan kula xidhiiday marka wuu jiraa isku dhacaasi maantaanu dhacay khasaaraha rasmigaana weli lama oga laakiin dhimashiya dhaawacba wararku way sheegayaan inay jiraan waan garta khadar ma la sheegay markaa sababtii isku dhacaasi keentay
sahra weli way adag tahay in rasmiyan loo ogaado sida ay wax u dhaceen sida khasaarahuba weli aan loo ogeyn maadaama aanay weli cid ka hadashay rasmiyan aanay jirin labada dhinacdhinacna laakiin wararka qaarkood ama xogaha qaarkood filow heles waxay sheegayaan in ciidamada oo meel ay deganaayeen ka baxay oo meel kale u socda isku dhucuu ka bilaabay oo meel dhexe loo galay dhinaca kale warar kale oo xog kale oo fiyooda isla xafiis hargeysa soo gaaraya waxay sidoo kale sheegayaan in ciidanka ammaanku ay iyagu weerareen halkan kooxda dablida laakiin xaqiiji karna inagu laakiin labada war ama labada xogoodba way waa la sheegaya waa la tilmaamaya laakiin rasmiyan sida wax ku bilaabmeen iyo say wax u dhaceen weli ma xaqiiji karna inagu waan gartay khadarow sidoo kale burco iyo ceergaabo wararka naga soo gaadhaya waxay sheegeen in maanta mudaharaadyo ka dhaceen arrimahaasi ma jiraan haddii ay si jiraan maxay salka ku hayaan
banaanbaxyada waxay galabta ka bilaabmeen magaalada burco xarunta gobolka togdheer mudaharaad rabshado wata oo dad dhalinyaro u badan ay hogaaminayaan dhalinyaradaasi rasmiyan umay sheegin ama umay soo bandhigin waxay ka mudaharaadayaan laakiin waxa xusid mudan in maanta ay ku beegan tahay maalintii banaanbixii xisbiyada mucaaridka ahi sanad ka hor koob iyo tobankii bishii august labadii kun iyo laba iyo labaatankii ay ka dhaceen magaalooyinka hargeyso ceergaaba iyo burco iyo dudna ku dhinteen dudna ku dhaawacmeen marka waxa muuqata ama ay u eg tahay in dhalinyaradaasi ay maalintii xusayaan ama banaanbaxoodan ay maalintii kusoo beegeen laakiinse ma cadda mana jirto cid aan xigan karno oo sababta banaanbaxani u yimid caddayn karta ama sheegaysa sidoo kale muddo markuu burco ka socday banaanbaxaasi waxaa sare xusid mudan inaan wax kasaaraan meheradiyo ganacsi xradkana loo geysanin laakiin si jahal dowlaha ah ee magaalada burco intaaso xoog badan la gubay dhagaxaan lagu jaray dhalinyaraduna halkaa ay muxuu ahaaye ay ka sameeyeen banaanbaxooda muddo kadibna gelka dambaa macaqabki gaabnaa waxaa sidoo kale magaalada ceergaabo wararka iga soo gaaraya sheegayaan in iyadana magaalada bartamaheeda oo ka bilaabnay banaanbaxay dhalinyaro rag iyo dhalinyaro habiyeena way isugu jiraan iyaguna ay halkaasi taariisa ku gubeen dariiqa weyn magaalada meeriyada muse jaamaca taasina wax ama meherado ama dhibaato cid loo geystaan si iyaguna banaanbaxa ay wadada la beegsadeen oo ay taariisa ku gubeen labada mudaharaado markaa way dhaceen galabta waan gartay khadar ugu dambayntii cid markaa ka hadashay markii dadku soo baxeen ha noqoto dhinaca dawladda iyo laamaha amniga iyo sidoo kale dad iyagu matelayay dadka soo baxay oo khudbadeeyo sheegay waxay u mudaharaadayeen maxay miyaa ku jiray halkaasi ama maya la maqlay
saray maya ma jirto waa sababta aan muxuu ahaye aanay u cadayn banaanbaxyadani waxay salika ku hayaan iyo ujeedadooda sababtoo ah maha banaanbax abaabulanoo ama siyaasiyiin ama dad kaloo magacna ay horkacayaan oo lasoo qabanqaabiyo deetana la hor socdo oo niyaamsan laakiin waa dhalinyaro taalinaysa taarigubaysa muxuu ahaye xamaasadaysan dabadeetana dhalinyaradaasi qaarkood doorashay ku dhawaaqayeen qaarkood muxuu ahaye erey kale ku dhawaaqayeen laakiin si guud xataa cid ciidamaah oo ka hadasha hay-adaha amaanka ma jiraan sidoo kale waxaa xusid mudan inaan meelaha wixii inta badan xogaan helayay goobaha dahraadyo ka dhaceen aan loo dirin ciidamo oo taasina waa sababta aan wax khasaari u jira ama ciidan iyo iyo dhalinyarada aan isugu dhicin marka ilaa hadda xogtan hayo ma jirto cid ka hadashay xagga xukuumadda ama hay-adaha ammaanka xagga kale xusbiyada mucaaridka cid ka hadashay ma jirto dadkana cid hor socoto mas-uuliyiinahoo muxuu ahaaye hor socotaa oo ka hadashay ma jirto cidinaanba laakiin dumarkaa iyo dhalinyartaayo way hadleen iyadii oo way cabireen aarahaya waxba wax badan bay ka hadlayeen laakiin ujeedada guda waxaa muuqanaya inay xamaasadaynaayeen oo banaanbaxaas aan ahay mid